wasaaradda xanaanada hoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland iyo geeka la wareegtay talaalka hoolo unkukoy wasaaradda xanaanada hoolaha dhirta iyo daaqa dowlada federaalk soomaaliya munaasabada iyo wasaaradda kala wareegasi talaalkun shal duwan ee hoola wayba goobro ku hayay wasiirka wasaaradda xanaano dhirta iyo daaqa maamulka jubbaland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi iyo agaasimaha guud iyo xubno ku dareera wasaaradda wasiirka wasaaradda xanaanada hoolaha dhirta iyo daaqa dowlada jubbaland mudane maxamed cali nuur iyo kuwerbi deeqduun daawada ee lahadeersi waxaana la wareegnay daawo noogu timid wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda federaalk soomaaliya talaalaan idhaahdo talaal noogu yimid wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda federaalk soomaaliya oo ay kaashanayso mashruuca world bank uu maalgeliyo f s r b talaalkana soo gaaray waa saddex qaybood waa b b r kuwa la yihahdo iyo s g iyo nemonia b b r tu waxaa lagu daweeyaa waa jadeecada s g-gana waa furuqa ayaa lagu daweeyaa ariga sidoo kale nemoniadana waa sanbabka lo-da iyo arigba waa laisgula daweyn karaa runtiina mashruuca f s r b wejiga koowaad oo qeybtiisa emergencyga soo gebagabeynay qeybta labaad waxaan rabnaa insha allah inay gaaraan guud ahaan degmooyinka jubbada hoose oo ugu yaraan laba degmo aan kasii shaqeyno oo ugu yaraan saddex degmo aan ka shaqeyno aan idhaahdo waan ugu mahad celinaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta daaqal dowladda federaalk soomaaliya dadaalka ay gelinayso iyo wada shaqeynta rasmiga aan le leenahay sidoo kale waxaana soo gaaray kooljeeno ama qaboojiyaal saddex ah laba waaweyn iyo mid yar oo runtii lagu keedinayo talaalka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta daaqa dowladda jubbaland waxay ku kabtay runtii daawo oo ay ugu talagashay dadka reer jubbaland inay kaga faa'idaystaan intuu socdo talaalka targetkeenu wuxuu yahay ama inta aan rabno inaan gaarna haddii la hadmo saddexdan bilood waa hal milyan oo kale hore waxaa u jiray wejiga koowaad hal milyan oo neef in lasoo daweeyey talaal iyo daweyn isbarbar socotay ahayd isla sidii oo kale haddana waxaa targetkeenu yahay hadii ilaah idmo in hal milyan oo neef haddana wasaaraddu iyadoo kaashanaysa wasaaradda federaalka iyo mashruuca world bank uu maalgeliyo oo f s r b la yihahdo iyagoo iskaashanayo in ay gaarto insha allah aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa insha allah dadka soomaaliyeed inay ka faa'iidi doonaan emergencygan iyo mashruucan wasaaraddana markasta waxay u taagan tahay in ay ka jawaabto baahiyaha dadka xoolo dhaqatada ee deegaanada jubbaland ku sugan marka insha allah waxaan rajaynaynaa weji kaloo saddexaad iyo afraad inuu jiri doonaan waan rajaynaynaa aad baad mahadsantayd talaalku iyo geekala wareegtay wasaaradda xanaanada hoola dhirta iyo daaqa maamulka jubbaland iyo wayba usu ka koobnya saddex qaybood oo muhiimaga ee daaweyowka hoolo noocyadiyo shal duban sida qorshe guuseeyey wasaaradda waybaya diyaarad ee qorshe daaweyn hoolo deerow hal milyan oo neef oo muddo saddex bilood gudaasho ee